madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada muqdisho ka daahfuray shirweynaha magartada tobanii shanaad ee ururka caalamiga daraasaadka soomaaliyeed kaasoo dalka lagu qabanaya muddo soddon shan sana kadib shirweynaha ayaa waxaa ka qaybgelaya hergadan afar boqol oo ergey oo isugu jira aqoon-yahano soomaaliyeed cilmibaarayaal caalami ah ee qaar ka mid a mas-uuliyiinta jaamacadaha geeska afrika shirweynaha meertada tobani shanaad ayaa lagu soo bandhigay guulaha laga gaaray daraasaadka soomaaliya ee laga sameeyey gudaha dalka wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh abdulqaadir ayaa sheegay in shirka uu ku soo aaday waqti muhiim ah oo daladhiska soomaaliya laga sameynayo horumarka lagadisan duruufaheenna uu egyahay aqoon-yahanka soomaaliyeed laakiin waxaa la rabaa inuu duruufaheenna uu ka duwanaado aqoon-yahanku waa midka ummadda dhisayo oo la rabo ummaddu isagu in ay ayato waxaan jeclahay laba fariimood inaan halkan ka diro midda koowaad waxaa weeye in jaamacadaha dalkeena ku yaala gaar ahaan kuwa muqdisho iyo bahda warbaahintaba ay ka faa-iideystaan aqoon-yahanada yimid oo ay waraysiyo ka qaadaan oo ay taariikh ka qaadaan oo runtii wax badan oo aqoona oo aan sahlanayn ama loo safri lahay dadkii hayay ayaa nala jooga fariinteyda kalena waxa ay u socotaa aqoon-yahanada naftooda bulshadiinnii aada u timaadeen tii aada wax ka qori jirteen tii aada daraasaadka ka samayn jirteen oo laga yaaba inaydan fursad u helin dadkeedii inaad aragtaan laakiin buwaagteedii iyo filimadeedii inaad fiirsateen iyagiibaad dhex joogtaan waxa ay leeyihiin dad da-yar ah oo maanta dadka waxbarta iyo dadka waxbara oo dalkan jooga badankood waxa ay dhasheen soddon iyo shantii sano ee shirweynahan uu ka maqnaa magaalada muqdisho marka iyaduna fursad kale inay tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo shirka qodbad dheer ka jeediyay ayaa sheegay faa'iidada ay leedahay in hab cilmiyeysan loo dul istaago caqabadaha ku gadaaman horumarka dowladhiska dhaqaale iyo tan ummadeed ee soomaaliya
ummadnimadeena tiirarkii waan leenahay laakiin wixii isku xirayay ee dowladnimadii iyo dowladdu inay xoogeysato iyo inay dalku dowlad leeyahay dowladdaasoo xambaarsan rasaaladda ummadnimo waayo waxaan u baahannahay dowladdii ayaan la hardamaynaa dhismaheedii muddo soddon iyo afar sano ah maalin walba maalinta ka dambeysa iyo sanad walba sanadka ka dambeeyana waa fiicannahay soddon iyo dhowrkaa sano aan maqnay maalinna jiifay ma jirin waa intaa waa la dadaalaya laakiin waxaan dhihi karnaa dadaalkeenna xoogaa yar gaabisaa ku jira socodkeenna gaabisaa ku jira marka safarkii muddo kooban meesha aan ku gaari lahayn ayaa waxay nagu qaadanay inaan muddo dheer ku gaarno waxaasi marka waxay u baahan tahay waxyaaba qaarkood wax kasta oo wanaag ah oo qofi rabo ama qola rabto ama ummadi rabtana qiimi loo bixiyay leeyihiin wax qiimi la-aan imanaya ma jiraan shakiga cabsida maxaan ku yirahdaa rabitaanka zaa'idka waxyaabaha qaarkiis ah waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabaha inaan tanasulka inaan ka samayno aan u baahannahay oo aan u tanasulno waxa weyn ee aan rabno ee ah dalkani ummadani inay dib u midowda isqabsato dowladna ay yeelato shirweynaha meertada tobanee sanaad ururka daraasaadka soomaaliyeed ayaa lagu qabanaya markii ugu horeysay muddo shan sano kadib magaalada muqdisho caasimad dalka soomaaliya